habeen wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada warka raadiyo dalson qodobada ugu waaweyn ee idiin haynana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday in al-shabaab lasoo gabagabaynayo booliiska soomaaliya oo raaligelin siiyey cisbitaal uu waray sarkaal ka tirsan booliiska soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka walnaweyn oo ka warbixiyey colaado halkaasi ka taagan guryo badan oo dabka kacay iyo hanti badan oo ku basbeeshay sawaariikh gaadhay labaatan anaahda laba boqoloo gantaal oo lagu garaacay talaabiib taliyaha ciidamada xoogga dalka oo u goodiyey al-shabaab
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal habboon saaxiibayaal meel kastoo joogtaan oo naga dhawanaysaan waa habeenimo isniin oo axad sii galbanayso isniinna soo galayso taariikhda waxay ku aasiisantahay afariyo tobanka bisha afraad laba kun afariyo labaatan warkana waxaa u diyaaran inuga cabdiwaab cirguja kusoo dhowaada warkii oo dhan aan ku bilaabe dowladda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in al-shabaab lasoo gabagabeynayo islamarkaasina dagaalka lagula jiro lagu soo gabagabayn doono laba kun shan iyo labaatan islamarkaasina guulo waaweyn ayay dowladdu kasoo hoysay furimaha dagaalka waryahayaga cali aadan axmed ayaa warkan siyanbaqaadaya
dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in abriil labada kun shan iyo labaatanka laga saari doono dagaalamayaasha al-shabaab guud ahaan dalka soomaaliya wasiirka cusub ee wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya jenaraal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa meel fagaaro ah oo ay ka socotay xalfadda xuska laba-iyo tobanka abriil ee aasaaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka sheegay inay dardar ku socdaan howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo sheegay in guulo la taaban karo laga gaaray wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in howlgalladu ay weli ay ka socdaan dhammaan dowlad goboleedyada dalka gaar ahaan galmudug hirshabeelle jubbaland iyo koonfur galbeed
dalka soomaaliya o dhan buu ka socdaa dagaalkaasu gaar ahaan galmudug buu hadda aada uga socdaa hirshabeelluu ka socdaa insha allahu koonfur galbeed buu ka socdaa jubbaland buu ka socdaa banaadir agaarkeedana waa ka socdaa waxaa la xaqiijiyey in ay nimanku tabar lahayn xoogna lahayn oo ay ahayd waxoodu argagixisannimo iyo boor isku qarin iyo waxaan loo joogin iyo cagajuglayn waxaan filayaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay yidhaahdo hadda labayo tobanka abriil baa lagu jiraa munaasabaddii baa lagu jiraa sanad guuradii lixdan iyo afaraad ilaahay idankiis abriishaan abriisheeda waxaan filahayaa iyadoo dalka soomaaliya laga wada nadiifiyey inaan ku gaari doono insha allahu tacaala
wasiir fartaag ayaa sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab ay ku ilmo dhaleen jubbada dhexe ha yeeshee ay dowladdu ay u jiheysanayso dhinacaasi iyadoo gulub dagaal oo xoog le ay ku qaadi doonto sida wasiirka amniga hadalka uu dhigay haddii hirshabeel laga soo tago waxaa la geli doonaa insha allahu labadan dowlad goboleed ee koonfur galbeed iyo jubbaland oo ah meesha ay ku ilmo dhaleen oo maxaa la yidhaahdaa hal goboloo ka mid ah oo la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa jubbada dhexe oo kumbaleta ah ee lix iyo tobanka sanoo sheegaynaba ay gacanta ku hayeen laakiin haatan loo soo mindiilaystay loona diyaar garoobay lana la raba in layska dhiciyo calaadin axmed warbaahinta dalsan
booliiska soomaaliya ayaa raaligelin ka bixiyey cisbitaal weeraray sarkaal booliisa siday ku waramayso waryahyaga faadimo cabdiqaadir xasan
waxaan u nimid waxawaaye arrin yaroo xala ka dhacday isbitaalka saakan kusoo baxnay arrintii ayaan xal ka gaarnay waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo taliyaha qeybta guud macalin mahdi anagoo hadlaya isbitaalka afkiisa ku hadlaaya dhacda xalay ka dhacday arrintaas waxaan caddaynaynaa in xal laga gaaray
waxaan taaganahay bannaanka isbitaalka muqdisho ah isbitaalkii xalay ee buuqa uu ka dhashay waxaana isbitaalkan xalay booqasho u yimid si uu usoo booqdo qof saaxiibkiisa oo ku jiray sargaalkaasna waxa uu ka tirsan yahay ciidanka booliiska soomaaliyeed waana laba xidigle taliyaha ciidanka booliiska ee saldhigga degmada waaberi waxaana isku dhacay istaafkii joogay isbitaalka iyo istaafkuu watay ee taliyaha markaasi saldhigii waa beri oo labada istaafku ay isku fahmi waayeen inay gudaha u galaan ee raggii markaasi ee saraakiishii ee sargaalka la socotay ee askarta ahayd halka isbitaalkuna ay sheegeen in loo ogoleyn waxuba taas dabadeed ayay sababtay in halkani buuq uu ka dhaco islamarkaana isfaamwaagu uu noqdo mid ballaartay waxayna maamulka isbitaalku ay sheegeen in hantidoodii ay ugu horreysa kaamira sisidii laga qaatay islamarkaana laga dhibaateeyey qaar ka mid ah howlwanadanadii isbitaalka ku sugnaa balse arrintii waxaa islamarkii ka jawaabay oo ku soo baxay ciidanka booliiska soomaaliyeed ugu horreeya taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo ka socday taliya xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir gaashaanla dhace siciid baryare iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada holwadaag oo kaalin weyn arrintaas kaga qaatay iyo taliska saldhigga booliiska degmada holwadaag ee gobolkani banaadir waxaana saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed ay sheegeen inay dib ugu soo celiyeen hantidii ka maqnayd islamarkaana ayagoo badqaba la keenay howlwadeennadii isbitaalka markaasi ka shaqaynayay ilaa haddana ay baaritaanadu markaasi sii wadaan waxaana taliyaha xigeenka ciidanka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir uu sheegay in isbitaalka ay ka raaligelinayaan isfahamwaakii dhex maray sargaalkii markaas yimid isbitaalka ee la soctay istaafka oo ayaguna ay rabeen inay halkan ku soo booqdaan shaksi kaga jiray balse markii dambe ay noqotay in isbitaalka ee istaafkii ku sugnaa iyo sidoo kale ciidankii markaasi sargaalkaasi watay ay isfahmi waayeen hase yeeshee arrintaasi booliisku waxay ka sameeyeen mid markaasi raaligelin ah waxaana isbitaalku ayagana dhankooda mas-uuliyiinta ay qaateen raaligelintii ay bixiyeen ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliiska gaar ahaan dhinaca xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir siciid baryare ayaa booqasho iyo kormeer ku sameeyey guud ahaan isbitaalka la hadlayna maamulka iyo howlwadeennadii halkan ku sugnaa dibna hantidoodii ayay ugu celiyeen waxaana ugu horreyn halkan ka hadlay doctor cilmi oo ah maamulaha isbitaalka ee muqdisho islamarkaana sheegay in ayaga iyo booliiska xal ay ka gaareen shaqaaqadii xalay ka dhacday gudaha isbitaalka anoo hadlaya isbitaalka afkiisa ku hadlaya dhacda xalay ka dhacday oo yaroo ka dhacdo dhex martay shaqaalaha iyo booliska dhex martay arrintaas ayaan rabaa inaan ka hadlo shaqaale la xirxiray iyo qalab isbitaalka laga qaaday arrintaas waxaan caddaynaynaa in xal laga gaaray ay u soo gurmadeen oo u horeeyo mada ka gaarta guddoomiyaha degmada taliyaha degmada dhammaan taliyayaasha qaybaha taliyaha guud mataqaana gobolka banaadir dhammaan iyo mas-uuliyiinta kaloo dhan ay usoo gurmadeen arrintaasna laga gaara xal wixii dhacana ay qaateen boolisku ay qaateen abolojesna ay naga siiyeen alaabtii laga qaaday isbitaalka iyo shaqaalii la xirxirana dhammaantood ay hadda joogaan ayna bad qabaan ayna gacanteenna ku jiraan lagu soo wareejiyey wixii kaloo dhiman oo ah baaritaan ahna يعني waxa iskale booliska iskale ayaga u daynaynaa in baaritaankood ay wataan dhankiisa gudoomiyaha degmada holwadaag ee gobolka banaadir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gurmad weyn ay u sameeyeen shaqaalaha iyo maamulka isbitaalka islamarkaana shaqaaqadii dhacday xal waarta laga gaaray wayna ka raaligiliyeen wixii xala dhacay isbaamwaaga markaasi uu ka bilowday ee ahayd askartii uu watay taliyahaasi iyo askartii ku sugnayd halkan waxaana uu gudoomiyuhu sheegay wixii hadda ka dambeeya inay muhiim tahay wada shaqayn buuxda in la dhex marto mas-uuliyiinta isbitaalka iyo maamulka degmada sida marka horeba wada shaqaynta ay u dhex taalay
markana gudoomiye ku-xigeenka degmada walaweyn maxamed gacmar dheere ayaa la hadlay dalson t v waxaanuu ka warbixiyey khasaare ka dhashay dagaal beeleed ka dhacay degmadaasi waxaana u waramayay waryahayga abukar xashara
dowladda iiraan ayaa waxa ay bilowday warkaas dib ayaad ka maqli doontaa saaxiibayaal guryo badan ayaa ku basbeelay islamarkaasina hanti badan ay halkaasi ku gubatay siduu kusoo waramayo waryahayaga juulo shaakir caawada meelay ku hoydaan ma haystaan diriskiyaa micnaa baa dhar siinooyo diriskiyaa hooy ajiib siinooyo halkan sidaad u jeeddaan dab xooggan oo khasaare kala duwan dhegeystiya ayaa ka kacay xaafaddan waxa ay ku taalaa degmada boondheere gaar ahaan ceel macallin ilaa iyo saddex guri ayaa la sheegay in debka uu si weyn u basbeeliyey inkastoo wax khasaare nafeed ah uusan ka dhalan marka laga reebo wiil yar oo debku dhaawac yar uu gaarsiiyey debka marka uu kacay kadib waxaa gurmad u sameeyey dadka deegaanka oo iyaguna qaybtooda ka qaatay siday u damin lahaayeen debkan kuwaasoo ugu dambayntii laftirkooda qayb ka noqday in debkan ay damiyaan kooxaha gurmadka deg dega ah ayaa halkan iyaguna soo gaaray oo laftirkooda qayb ka noqday debdemiska halkan ugu dambayntiina waxay ku guulaysteen in debkan ay damiyaan waxaan la hadalnay qaar ka mid ah dadkii debkan qaybta ka demiyey waxayna inoo sheegeen debkan sidoo inooga u bilowday iyo sidoo kale khasaaraha uu geystay waxaan sidoo kale la hadalnay qaar ka mid ah ehelka dadkii degganaa gurigan oo iyaguna noogu warbixiyey debkan iyo sidoo uu waxyeeleeyey guriga ay degganaayeen dabka korontaa kicisay wuxuuna baabi'iyey saddex qoysuu baabi'iyey rafaad iyo wuxuu u geystay iyo micnaa guri la'aan iyo hoy la'aan iyo dhar la'aan iyo macal raashinkoodii ku khasaaray dowladda dee waxu qabanaysa inay si degdeg wax ugu qabatay aan rabnaa ama hay-adaha adduunka inay wax u qabtaan caawada meelay ku hoydaan ma haystaan diriskiyaa micnaa baa dhar siinooyo diriskiyaa hooy ajiib siinooyo annagaana dabka daminay laakiin waxaa laga rabaa dowladda waxaan ka codsanaynaa inay dadkan wax u qabtaan hay-adaha adduunkan waxaan ka- waxaan ka codsanaa inay xataa u dhisaan guryahooda dabka ka waran marka uu kacay xawaarihiisa sidoo xawaarihiis wuu xooganaa horta markuu kacay zaa'id u kacay markuu dabkii isqabtay guryihii fiilooyinkii wixii dhanaa isqabteen wallaahi hanti badan uu baabi'iyey dad uu rafaadiyey Al- alxamdulilah naf kuma baabin waxna qofna wax kuma noqonin laakiin waxaa ku baabeen hal wiil yar lugta le waa kaas barbaleen ma lahan laakiin hoy la'aanta iyo jiif la'aanta cunto la'aanta ka daran wax walbaba iyo meelay jiiftaan cawad haddaan siina habeenta ma ugu dari karno ilan saddex qoys waaye dowladda ha ka soo kan waxa ka bilowda koronto ka bilowda qaac guud ahaanba saaxiibayaal intaas waxaan kusoo gabagabeynaa warkii habeen iyo raadiyo dalsan markaan inta kuma nabadgelyo
welidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqada wararkaad la haysaa hobsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hanka